magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa lagu qabtay munaasabadan oo lagu xusayey maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka oo sanad kasta dunida looga dabaaldego saddexda bisha mey maanta oo kale munaasabadda waxaa ka qaybgelay wasiirka wasaaradda warfaafinta jubbaland wariyaal iyo marti sharaf kale gudoomiyaha ururka suxufiyiinta jubbaland cabduqaadir iimaan dhaqane ayaa ka warbixiyey muhiimadda maalintan maantay waa maalin ku weyn guud ahaan wariyaasha waana maalin loo dabaaldegayo xuquuqda wariyaasha oo ka soo wareegatay muddo soddon sano ah guulo waaweyn ayay gaareen wariyaasha soomaaliyeed waxayna mar walba ay ka qayb qaataan tabinta horumarada kala duwan ee ka jira dalkooda ururka suxufiyiinta jubbaland ee jaaj wuxuu sanad walbo uu sameeyaa isku soo baxyo iyo dabaaldegyo si loo weyneeyo maalinta saddexda meey oo ah maalin ku weyn guud ahaan wariyaasha dunida sayid shugri oo ka mid ah wariyaasha magaalada kismaayo ayaa sheegay inay muhiim tahay in la xasuusnaado wariyaashii usoo halgamay maalinta xorriyadda saxaafadda wariyaashii iyo saxafiyiintii inaga horreeyeen naftooda u horay sidii aan ay u heli lahaayeen dadka ama bulshadu ay u heli lahaayeen xog rasmi ah ay u heli lahaayeen xaqiiqooyin inaan iyaga laftooda aan xusno oon u ducayno maadaama iyagu ay naftoodii u qadimeen in aan xorriyad sidii uu ku hirgeli lahaa barnaamijkan xorriyadda saxaafadda iyo dhammaan in wariyaashu ay shaqadooda u madax bannaanaadaan wasiirka wasaaradda warfaafinta jubbaland sulaymaan maxamed maxamuud ayaa u hambaleeyey suxufiyiinta soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay suxufiyiinta ka howlgala dowlad goboleedka jubbaland suxufiyiinta ka howlgala dowladda soomaaliya dhammaan gaar ahaan dowlad goboleedka jubbaland waxaan leeyahay hambalyo suxufiyiintu waa baahiyaha ama soo gudbinta xogta rasmiga ah shacabka adduunka iyo shacabka soomaaliyeed dhammaanba waxay ku soo shaqeeyeen maxrado adag